faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
Thank you.
bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaada waxaad kusoo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn ammaanka magaalada dhuusamareeb oo aada loo adkeeya ka hor shirka la filaya inuu ka dhaco shan iyo tobanka bishan ah faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka muduga madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleeda iyo xildhibaanad ilhaan cumar oo ka soo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka oo mar kale guulaysatay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka subaxee raadiyo cadaado dhagaystayaal goordhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha sideedaad sanada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinaya aniga oo hashim cumar xasan hashimire waxaa i farsameynayay liibaan axmed maxamed haatana dhegaystayaal warkii oo fidsanna aan ku bilaabe amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa aada loo adkeeyey kadib aan iraadee ka hor shirka la filaya inuu ka dhaco shan iyo tobanka bishan ciidamada booliska dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalintii labaad oo xiriir ah waxa ay dhuusamareeb ka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu sugayo amniga magaalada dhuusamareeba howlgalka ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan in laba aan iraadee howlgalka ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan in la diiwaangeliyo gawaarida magaalada ku sugan kuwaas oo qaarkooda ciidamada booliiska ay muraayadaha madow ka fiiqeen howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha cusub ee booliiska magaalada dhuusamareeb dhamme nuur cilmi maxamed iyada oo laga sameeyay dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimada galmudug cabdiraxmaan geedi qayow ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwo amniga lagu sugayo islamarkaana ciidamada ay xareynayaan gaadiidka mootobajaajta oo magaalada si weyn uga shaqeeya waxaa ugu baaqay guddoomiyaha gaadiidka magaalada dhuusamareeb in ay ka qayb qaataan sugidda amniga waxa uuna ka mamnuucay gudaha magaalada dhuusamareeb gaadiidka leh muraayadaha madoowa howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shan iyo tobanka bishan ah uu magaalada dhuusamareeb ka furmayo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada haatanna faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacaya gobolka mudug faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo saaka deegaanka shabeelow oo labaatan kilomitr bariga kaga beegan magaalada bacadweyne ku dhex maraya dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab guddoomiyaha deegaanka bacadweyne axmed daahir macalin ayaa sheegay in dagaalka uu ka dambeeyey kadib markii ay al-shabaab afduubteen qaar ka mid a dadka deegaanka oo uu ku jiro sheikh caan ah islamarkaana dadka deegaanka oo ka carooday ay la dagaalameen al-shabaaba dadka deegaanka qaarkood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ilaa iyo afar ruux ay dagaalka ku geeriyoodeen oo laba labana dhinac ah kuwaas oo meydkooda ay yaalaan gudaha deegaanka sheebow guddoomiyaha deegaanka bacadweyne axmed daahir macalin ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu baaritaan ku samayn doono khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay islamarkaana ay dib kasoo sheegi doonaan deegaanada ku dhow magaalada bacadweyne ayaa waxaa ku sugan xubno ka tirsan al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada galmudug ay dhowr jeer sheegeen inay ka saari doonaan al-shabaab haatana madaxweynaha dowlad aan iraahday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleeda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo safar ku jooga dalka turkiga ayaa waxa uu halkaasi kula kulmay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleeda kulankan ayaa labada mas-uul waxay uga wada hadleen xasaa aan iraade kulankan ayaa labada mas-uul waxay uga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyada oo madaxweynihii hore ee galmudug uu madaxweyne qoorqoor ku bogaadiyo howlaha uu ka wado deegaanada galmudug waxaan magaalada istanbul ee wadanka turkiga kula kulmay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaana ka wada hadalnay xaaladihii ugu dambeeyey dalka iyadoo arrimaha haatan sidoo kale madaxweyne qoorqoor waxaan ku bogaadiyey howlihii wanaagsanaa ee muddada kooban ka qabtay deegaanada galmudug anigoo ku dhiirigeliyey in lasii laba jibaaro ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleeda sidoo kale cabdikariin xuseen guuleeda waxa uu sheegay in galmudug ay hadda udub dhexaad u tahay siyaasadda kala guurka ah ee soomaaliya islamarkaana isha lagu wada hayo shirka dhuusamareeb saddex geesoodka ah ugu dambeyn madaxweynihii hore ee galmudug iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxa ay halkaa ka raarli aada dhegeystayaal haddaad idinkugu celiyo ugu dambeyn madaxweynihii hore ee galmudug iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxay isla soo qaadeen inuu shirka dhuusamareeb xilligiisa ku qabsoomo iyo inuu dhexda u xirto inay kasoo baxaan go-aano soomaalidu raalli ka wada tahay oo jidhka uu xara oo jidka aan iraahday u xaara in doorasho noqoto mid lagu wada qanacsan yahay oo xilligeedana ku dhacda madaxweynaha galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu dib ugu soo laabto dalka iyada oo la filayo in shan iyo tobanka bishan ay magaalada dhuusamareeb kulan ku yeeshaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada halka weli aa naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa raadhiyo cadaad stuudiyaha koowaad ee isla magaalada cadaada halka stuudiyaha labaad ee dhuusamareeb noogu yaalana aada naga dhegeysan kartaan dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada sideed sideed dhibic eber cadaad iyo deegaanada hoos yimaada ayaa dhegeystayaal naga dhegeysataan sideed sideed dhibic shan halka dhegeystayaasha caalamkana ay nagala jaan qaadaan barta internet-kan ku leenaa lef screenka w w dot radio cadaado haatanna xildhibaanad ilhaana cumar ayaa mar kale ku guuleysatay aan iraade xildhibaanad ilhaana cumar oo kasoo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka mareykanka ayaa mar kale ku guuleysatay doorasho ay xisbigeeda dhexdeeda ka gashay ilhaan cumar oo kasoo jeeda jaaliyadda soomaalida ee dalka mareykanka ayaa ku guuleysatay doorasho ay xisbigeeda dhexdeeda la gashay taas oo loogu tartamay kursiga xildhibaanada aqalka wakiilada ee degmo ka mid ah gobolka minnesota waxay loolan adaga kula jirtay siyaasiga lagu magacaabo antimola moxi iyo saddex musharax oo kale kuwaas oo dhammaantood u howlana kuwaas aan iraada oo dhammaantood u hanqaltaagaya inay iyada meesha ka saaraan afartii sano ee lasoo dhaafay waxay ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda mareykanka iyadoo codkeeda ku muujinaysa sida ay uga soo horjeedo siyaasadaha maamulka madaxweynaha donald trump taageerayaasha xisbiga ayaa mar kale ilhaan u xushay inay sii difaacato kursigeeda degmada shanaada ee minnesota marka la gaadho doorashada mareykanka ka dhacda bisha nofembar ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay boggeeda twitter-ka kusoo qortay gudaha minnesota markasta waxaan ognahay in dadka is-abaabulay ay adkaanayaan lacagta la abaabulana caawana aan idhaahdee caawana dhaqdhaqaaqeena guul keliya ma uusan soo hoynin waxaana kasbannay maamul isbeddel keenaya iyadoo ay jiraan dadaalo ay dad gobolka ka baxsan uga jireen inay guuldarro nagu dha- nagu dhacdo marka kale ayaan taariikh dhignay iyadoo ay jiraan weerar nagu socday taageerihuuna aan idhaahdee taageeradeennuna way sii kordhay ayay tiri ilhaan cumar guud ahaana dhegeystayaal intaasi waxaa nooga eeg warkiisu waxaad kala socoteen raadhiyo cadaada warka waxaa soo saara halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah hashim cumar xasan waxaa ii farsameynaya liibaan axmed maxamed warkaan warka xiga waa bahdii raadhiyo cadaada oo isku duuban idinla dhegeystaya sidaa iyo ammaano alla
الله